yani mid wax meermeeriya uu dayn ugu sugan yahay dayn uu ku leeyahay fain qadara markaa fandur fiiri arrinkiie fain qadara hadduu awoodo calayhi yani maaragtay maalka hadduu awoodo bacda daalika arrintaa kadib hadduu awoodo laazimahu waa ku laazimaya markaa shaksigaa sakaatu maa shay sakadii baa ku laasimaysa madaa tegey wa ilaa haddii kale oo aan waxba awoodinoo weli sidii la xool uga maqan yihiinna falaa ay falaa talzamu zakaatu zaka ku laazimayso ninka xooluu haysta laakiin xoolii waa laga dhacay shuftaa ka dhacday oo xoolihii gacan kale ku jiraan geeliisii waa la dhacay loodiisii waa la dhacay ama arigiisi waa la dhacay wixii gacan bay kareen kala teg ama waa la xaday ama wixii waa lumeen ama bad gudaheed bay ku daateen ama xoolihiisi gacanta waxay ku jiraan nin buu daymiyadoo ninkiibu ka saari la'yahay oo mumaatin ah oo warwareejinaya marka arrinta waa la kala qaadaya wuxuu leeyahay haddii arrintaa kadib markay saa wax u dhaceen oo xoolihiisi la dhacay ama ay lumeen ama qof gacantiisa ay galeen ama dayn wa qaatay haddii markaa kadib uu gacan ku soo dhigo wixiis u soo noqdaan muddadii tagtay maarata ama sanada laba sano ee zakadii aanay ka bixin ha bixiyo ayuu leey waana masala khilaafiya waayahay wa ilaa haddii kale oo aan maxaan ku dhahdaa dee waxba aanu awoodin dee waxba kuma laasimayaanba meesha gacan ba wax uga jiraan walaa ytalzamu waxba ku laazimay markaa walow aajara daaran sanatayni biarbaciina diinaaran waqabadahaa wabaqiyat fii milkihi ilaa aakhiri sanatayn walow aajara hadduu kireeyo daaran daar hadduu kireeyo sanatayn laba sannadood hadduu kireeyo biarbaciina diinaaran afartan diinaar oo dahab ah uu ku kireeyo wa qabadahaa walxaal qabadahaana uu qibdooday oo gacanuu ku dhigo markaa afartankii diinaar oo wabaqiyat ay baaqi ahaato markaa daartiina fii milkii milkiisa ay ku baaqi ahaato ilaa aakhiri sanatayni labada sano aakhirkeed intay ka dhammaanayen gacanta ku jirto marka arrintii tafsiil baa la geynayaaye fa idaa xaala hadduu soo wareego alxawlu alawalu sanadkii hore hadduu soo wareego dhammaado zakaa waa zakeeyaa cishiriina faqad labaatan unbuu bixiyaa labaatan unbuu zakeeyaado yacanii nisfu diinaarkii uu bixinayaa labaatanka zakadoodi waa nisfu diinaara wale zakaatu dahab walfida way noo socotaa ninkii wuxuu kireeyey muxuu halkan ka yar baxaysaa masaladii u lahaa tama milkuhu tama milkuhu milkuhu inuu taam yahay marka wuxuu leeyahay ninkii guri buu kireeyey laba sannadood buu gurigiisii kireeyey markaa sanadkii wuxuu ku kireeyey labaatan diinaar buu kireeyey labaatan diinaar isku labadii sanad maxay isku noqonayan afartan diinaar diinaarku waa dahab waana intii zakagoyska ahayd labaatanka diinaar waxa weeyaan waa nisaabkii zakada dahabka saa way ku soo socoto dee rubuc ushri baa laga bixinayaadoo waxa weeyaan marka inay nisfu diinaar bay noqonaysaa anu tegi doonaa sa loo soo saaray say noqonaysa marka waxa weeyaan gurigii markuu ku kireeyey labaatan diinaar sanadkii laba sannadoodna uu kireeyey oo afaran diinaar ay tahay ilaa labadii sanno ay dhammaanayeenna gurigiisii markaa milkigiisa uu ahaa markaa goormaad zakad ku laasimaysaa ninka zakadiina ugu markaa waxaa la yidhahda maalkiina sanadkii hore un gudihiisa bilo bishii horaa bishii labaad un gacanta loo geshay wixii afartankiiba gacanta laga saray afartankiiba gacanta ku haystaa xoolina waa sakagoys nisaabku waa haystaa waayo maxaa see zakadii u bixinaya markay caynkaa tahay haddii sanadkii hore soo wareego marka sanadkii hore soo wareego u dhammaado oo waxaa laga tirinaya un markuu milkiyey gacantau ku dhigay baa laga soo tirinaya lacagta loo keenay sanadkaasi markuu dhammaado wuxuu bixinayaa labaatan zakadood buu bixinayaa sababtu maxay tahay sababtu waxaa weeyaan dee waxa uu gacan ku dhigay ictibaar ee milkigiisa ahi ee hadda dhaboobi waa uun maxay waa labaatanka kale oo tow labaatanka kale maxaan uga hadli la'nahay iyaga maxaa dhacay waxaa dhici kartaba in faski iska yimaado oo gurigiiba inuu dumo ile waxa weeyaan baashan maalkan afartankani waa kiro waa manfaco gurigaagii baad kiraysay kiradii waa inu dheefsadaa qofkii si wixii kugu kugu xalaaloobaanoo wixii u yeelato waa in labadii sannadood qofka u dheefsadaa oo intifaacsadaa haddiiba gurigii madfac ku habsado yaa oo dam uu noqdo sanadkii hore marku dhammaaday kii labaad so waxaygiisii ma adeer waxaygii waxaygiisii dile gurigii gacan kuma haye gurigiina haysidee waxaanu saasu noqonaya markaa si ay wixii milkigaagi u noqdaan oo sanadkii waa inu dhammaadaa oo ay taam u noqdo sanadkii labaadna waa inu dhammaadaa marka sanadkaas laga dhamaado muxuu samayn doonaa isagaa kuu sheegaya marka waxuu samaynaya waayo marka wuxuu leeyahay walow aajara hadduu kirayo daaran buu kireeyey sanatayn laba sannadood ayuu ku kireeyey biarbaciina diinaaran afartan diinaar buu ku kireeyey wa qabadahaa walxaal qabadahaa uu qabdooday gacanna waa ku dhihey lacagti afartankii baa loo qadimay wa baqiyat fii milkihi wa baqiyat way baaqi ahaatay fii milkihi milkiisa ayay ku baaqi ahaatay ilaa aakhiri sanatayni sanawaadka aakhirkiisa ayay lacagtaas gacantay ku jirtaadoo yani waxa weeyaan dee ile hadduu iska biishaday oo labaatankay tageen wax hadda tagay cid ka hadli mayso yani waxa weeyaan gacantu iskaga hayaadoo ilaa labada san ay dhammaanayeenba afartankii waa haystaa waayahay wuxuu yidhi faidaa xaala faidaa waqtiga xaala alxawlu xawlku uu soo wareego xawlkii alawalu horreeyey sanadkii hore hadduu soo wareego zakaa wuu zakeeyaa cishiriina faqad labaatan buu bixiyaa waayo labaatankaasuu mutaystay sanadkii waa dhammaaday oo kiradiisii waa u dhammaatay labaatankan zakadooda uu bixinay wa idaa waqtiga xaala alxawlu ahaanii sanadkii labaad markuu soo wareegana zakaa waa bixiyaa alcishiriina cishiriinkii sanadkii hore uu ka bixiyey weli waa hadduu gacanta ku hayee wuu zakeeyaa allatii cishiriinkaasoo zakaahaa u zakeeyey lisanatin sanaday tagtay uu zakeeyey waayo marka sanadkii labaad dhammaadayna horta bar labaatankii hore u soo noqo labaatankii hore u soo noqo labaatankii sanadkii hore ka bixisayna waxa weeye dee labaatankii weli haddii nisaabkii sidiisii kusii yahay isagana zakadii baad ka sii bixinaysaa ila waa xoolahaagii wa zakaa waa zakeeyaa alcishiriina labaatankiina wuu zakeeyaa allatii labaatankaasoo lam yuzakihaa yacni aanu zakayn lisanatayni laba sannadood ayuu markaa zakeeyaa macnaha labaatankii kale maxaa laga yeelaya labaatankii kale dee wuu iska hayadoo markaa waxaa lala sugayey ile waa kiraya sanada dambe in wix uu mutaysto oo ay dhammaato waxaanu haystay laba sannadood hadda labaatankaana haystay ogow hadda ayana kaa kaa lumin gacantaa loo gashay milkiisa gacantaa loo gashay marka wuxuu leeyahay labaatankii kale aanu sanadkii hore waxba ka bixinna marka sanadii labaad dhammaato ee labadii sanaa marka ay dhammaato midna wuxuu ka bixiyey maxaanku dhahdaa dee sanadkii hore ka bixiy isfu diinaarki iyo sanadka labaad inu isdiinaarka ka bixiyo kana labadii sannadoodba ha bixiya zakadoodii marka waxaa kuu soo baxday waa afartankii diinaar zakadii labada sannadood ma laga bixi mise lagama bixin waa laga bixiyey laakiin waxaa lagu kala dibdhigay oo dibdhigaa keenaya wuxuu ka wadaa inaan labaatankan dambe milkigoodii inaanay taam kuu noqonin oo waa kiradii sanada dambe sannadaa dambe markay dhammaatayna waxay noqotay inaad haysatay lacagtaa laba sannadood oo milkigaaga ay ahayd labadii sannadood markaa sakadoodaad bixinaysaa wuli macnaa halkaas ku odhan wuxuu yidhi walow waidaa xaala alxawlu xawlka hadduu soo wareego ataani labaad zakaa wuu zakeeyey alcishriina labaatankii allatii labaatankii zakaha wuu zakeeyey lisanatin sanadii uu zakeeyey wazakaa wuu zakeeyaa zakadii buu bixiyaa alcishriina labaatankii allatii labaatankii lam yuzakihaa aanu zakaynina lisanatayni ayuu markaa iyagana u bixinayaa walow malaka nisaaban hadduu milkiyo nisaab faqad oo keli ah wa calayhi walxaal calayhi korkiisana min addayni dayn xaggii miluhu milu nisaabi korkiisa uu ku sugan yahay lazimahu qofkaa waxaa ku laazimaya zakaatu maa shay zakadii baa ku laazimaya biyadii gacanti ku jira halkanna waa masale iyana khilaaf ku jiro oo laba qowl baylada qowl buu noo sheegay mid ahaan wuxuu leeyahay nin baa wuxuu haystaa nisaab xoolii xoolo nisaabkood buu haystaa intaa in leegoo daynaa lagu leeyay isagana marka wuxuu leeyahay isagu kanuu hayo ha ka bixiyo waana qowlkii jadiidka ee shaafici oo wuxuu ka eegayaa zakadeena waxay ku taqa- tacalluqaysaa cayntan xoolahan aad gacanta ku haysta afartan ariyu haysta afartanna waaba lagu leeyahy ya ee, laba kunoo doolar buu haystaa laba kunna waaba lagu leeyahy marka wuxuu leeyahy hadda kan uu gacanta ku haye ee soo wareegay xawlkiisii ha bixiyo zakada ka bixiyo daynku isaga dimadiisu saaran yahaadoo markaa daynka dumadiisaa lagu leeyahay zakadana maalkan baa lagu leeyahay maalkanna zakada ka bixiyo dumada waxa fuushanna dayn lagu leeyahay laakiin maalka u haystaa marka daynka laga saara inta soo hadhay nisaab ay gaadho nisaab ay gaadho inuu bixinayo oo nisaabkaa zakada ka bixinaya khilaaf ma leh maalan soddon diinaar buu haystaa dahaba shan diinaaroo dahabaa dayn loogu leeyay maxaa u soo hadhay ya shan iyo labaatan nisaab waa tahay waana ka badan tahay shan iyo labaatankaa zakada waa ka bixinaysa ay shan iyo labaatankaa zakada ka bixinaysa kow taas iyadu khilaaf ma leh laakiin waxay ka hadlayaan maalkaada haystaba deynkaa ka badan amase kama badnee wuu dhimayaa oo nisaabkii zakegoyskuba dhimaya oo afartankii adhigaa u haystay afartan wax afartan udhigmo baa lagu leeyahay ama laguma laha afartane wax labaatan udhigmaa lagu leeyahay haddii labaatan udhigmantana dee waa nuqsaantay nisaabkii waa dhacay haddii afartan lagu leeyahayna dee meesha xukuma laha wax ma haysto maxaa la yeelaya qowlkii qadiimka ee shaaficikani waa kii jadiidka matniga inoogu qoreen qowlka qadiimka ee shaafici iyo xanafiyada iyo madaahib badan waxay leeyihiin wax zako qofkaa lagu leeyay ma jirto wax zako lagu leeyay ninka maalka uu haystaa uu daynka yahay nisaabba ha gaadhe xoola aan lahayn buu haya shaqaba kuma leh markaa zaka laguma lagama rabo hadduu milkigii naaqisiyey nisaabkiina waa sidoo kale oo dee rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayh markuu lahaa waa tu'khadu min aghniyaa'ihim faturaddu calaa fuqaraa'ihim waa zako laga qaadayo aghniyadooda dadka xoolaha laga qaadayaa waxaa loo celinayaa maxay dadka fuqaradaa baa loo celiyay oo ninkiiba haddii wuxuu haystaa dadka ay leeyihiin ma faqiir ba mise waa hani jawaabtu maxay noqotay ya waa faqiir maalkan u haysta haba fara badnaadee isagu miyuu leeyahay waa dayn sow maaha waa faqiir markaa qofkaa madiinka ee daynka lagu leeyay hani ma aha laakiin waxaan ku laraynaa ninkani xoolaa waa inu dhiibaabiyo dadka la waa inu siiya xoolaa cidun baa zakada ka bixinayse xoola zakala'aani ma jiraane ee haddii la yidhaahdo marka qowl kale ana raajixa oo inaan waxba lagu lahayn laakiin xoolaha dadka ilaha ku wareeji oo bixi daynka si dadkaasi markaa zakadii dadka ilaha ay u siiyaan saasaa la doonaya ay qowlkaasaan muddo ina xog badanta qofkii aan waxba haysanin baa daahir oo muuqda walaa tajibu zakaatu zakadii waajibi mayso ilaa fi lmawaashi xoolihii mooyaane wax kale ku waajibi mayso iyo wanabaati yani zarcigii iyo wixii beeraha ka soo go-ay iyo wadahabi iyo walfidati dahabkii iyo lacag- dahabkii iyo lacagtii iyo curuudu tijaarati tijaaradii badaacadii tijaaradii wixii laga ganacsanayey iyo wamaa alladii kii yuujadu la helo oo min almacdan iyo warrikaaz ah macdantii iyo rikaaska wixii dafnigaa la aasee maxaan ku leh la helay oo isna waynu ka hadli doonaa intaasay ku laazimaysaa waajib ku tahay waa xoolaa ay ku laazimaysaa zakadu Ah, intaa weeyaan buu leh wabillahi tawfiiq subxaan في عين المال وتجب way waajibtaa الزكاة زكدي في عين المال maalka cayntiisa ayay ku waajibtaa maalka cayntiisa ayay zakadu ku waajibtaa uu leeyahay sheekhu waana masale isku khilaafsan yahay oo zakadu hal tajibu fi, fi, fi dhimma yani dhimmaة الشhaخص أو في عين المال يعني ما ذمada qofkay ku waajibaysaa mise maalka cayntiisa ku waajibaysaa qaar waxay leeyihin dumaday ku waajibaysaadoo ee waxaa weeye markaa xagga maalka ma aha oo taa waxaa u dayla bay leeyihiin maalkii hadduu talfo markii sakadu ay ku waajibtay oo suuragalna ay u ahayd una iska bixiyo waxaa weeye dee waa taasoo dumadiisa laga rabaa oo may dhicin haba talfa maalkii isaga baa laga doonayaa ee ragna waxay leeyihin fi cayni ee zakada caynteeda ayay ku waajibaysaa maalka cayntiisa ku waajibaysaa zakadii khud min amwaalihim ka qaad baa li min amwaalihim xoolahooda ee iyo sidii mucaad loo lahaa calimhum biana allaha qad iftarada calayhim sadaqatan fii amwaalihim markaa maalka laga qaadaya qowl adugu dhexdhexaysanayaa jira odhanaya fii ayn tajibu fii cayni اlmaali walahaa tacalluqun fi اdimma walahaa tacalluqun fi dimma si marka ishkaalaadka looga baxo baa taasad moodaba inay macquul noqon karto oo zakadii maalka cayntiisna way ku waajibaysaa laakiin dumada qofkana way ku tacalluqaysaa oo insaankana dimadiisa haddee laga doonayaa oo haddii hadhow zakadii u bixin waayo isagii baa laga rabaa haddii maalkii talfo dayaacu ku talfay zakadu ay ku waajibtay se inoo iman doonta dee isagii baa laga doonayaa adugu marka waxa weeyaan way noqonaysaa marka in la yihahdo maalka cayntiisana way ku waajibtay dumadiisana waa laga doonaya laakiin low akhraja min hayrihi jaaza laakiin low akhraja hadduu bixiyo qofkii maaliga ahaa min hayrihi yani hayri lmaali maalka hayrkii yani kii cayntiisa ay zakadu ku waajibtay hadduu bixiyo kayrkii jaaza waa bannaanyay arrinkaas oo dee xoolahan cayntiisa ay ku waajibaysa marka lagu leeyahay waxaa iska soo gelayaa maalan waxaad haysato geelaad haysatee ku xaraysan cayntiisaa zakada laga rabaa isaga laga doonaya oo ninkii haddii shan iyo labaatan geela uu haystay oo qaalintii bintimakhaadka la odhan jiray oo inoo iman doontaa ee laga doonayo dee geelana cayntiisa laga rabaa oo ay laga saaraya laakiin hadduu ka bixiyo qaalin uu soo iibshay u bixiyana oo qaalintii wasfi sifadeeda qur-aanku daliilku uu sheegay uu bixiyo jaaz way bannaanta wax dhibaataa ma leh duu tan marka hore inuu ka bixiyo ayaa asala tan naftiisa ka asala laakiin hadduu ka bixiyo iyada nafteedu hayrkiina wax baasi ma leh haddii afartan riyaad uu haysto oo neef laxa uu ka bixiyana iyana waxa weeyaan wax baasiya ma leh macnahaasoo kale oo dee riyihii uun qiimahoodii neefka idaha la baxshay oo dee neefkii adhigaa walba hadduu afartan yahay lagu bixinayay inuu ahaado hadduu qiimihii riyaha aanu dee ka hoosaynin waxa weeyaan waa laga bixinaya y ama ri kale oo aan kuwaaba ahayn baa laga baxshay iyada qudheedu waa iska caadi markaa saasu ka wadaa laakiin low akhraja hadduu bixiyo qofkii maalig ahaa min hayrihi yani maalkaa hayrkii kaa cayntiisa ku waajibtay zakadu hayrkii hadduu bixiyo oo jaaza way bannaantah maha macnaysa sifir kale in la aadayo oo geel inta laga tago loo la aadayo ama adh inta laga wax kale saama fabimujaradi xawlaani اlxawli yani sanadka oo soo wareego oo keli ah yani keliga ayaa yamliku ku milkiyayaa alfuqaraa'u fuqarada ay ku milkiyayaan min almaali maalka ay ku milkiyayaan qadra alfardi yani faradka waajibka qadarkiisa ay ku milkiyayaan yani halkan wuxuu ka jeedaa sheekhu leeyahay sanadkoo soo wareego oo keli ah ila waxaa la rabay in aynu soo sheegno shuruudii waxaa ka mid ahaa nisaab in la helo xawlkuna uu soo wareego marka haddii xawlkii soo wareego ninkii maxaan ku dhaha geeliisii shan iyo labaatanka ahaa ee geel ku waajibay oo kale ayuu haystay sanadkiina waa soo wareegay oo xawlkii waa dhammaaday markaa xawlku dhammaado ayaa dadkii fuqarada ahaa ay faradkii qadarkii maxaan ku dhahay laga bixinayo qaalinta ah ayay milkiyayaan macnaha wuxuu ujeedaa shuraka ayay ku noqonayaan oo maalka waa lagu leelayay markaa mar haddii xilligii soo wareegay oo sanadkii dhammaaday hal baadan lahayn baa ku jirta geela soo shan iyo labaatan ma ahayn bintumaqaad adugu aadan lahayn baa ku jirta oo rag kula leeyahay oo rag leeyahay ragaan cayinayn oo hebel iyo hebel horanin laashaa leh markaa lagula yeelay macnaho saas ka wada fabimujaradi xawlaani alxawli xawlkoo soo wareegoo qura ayuu yamliku fuqaraa'u fuqaradu ay ku milkiyayaan min almaali maalka ay ku milkiyayaan qadra alfardi faradka qadarkiisa ay ku milkiyayaan oo macnaha dee adigu haddaad doonto uma diida laakiin waxaan waa lagula leeyahay xoolaha nin baale hal shaas la leeyahay baa meesha ku jirtoo baadi kugu aadan shaqo ku lahayn xataa low malaka hadduu milkiyo mi'atay dirhamin laba boqoloo dirham hadduu milkiyo faqad oo keli ah walam yuzakiha walxaal lam yuzakiha aanu zakadiina ka bixin axwaalan sannado lazimahu qofka waxaa ku laazimaya lazimahu waxaa ku laazimaysa azakaatu zaka ayaa ku laazimaysa lisanati اluulaa sanadii koowaad ayay zakadaasi ku laazimaysaa faqad oo keli ah yani wuxuu u jeedaa maalan ninkii laba boqoloo dirham waynoo iman doonaan xagga lacagta fidada ayaa laga hadlayaa oo laba boqoloo dirham wey nisaabka insha allah waynu ka hadli doonaa marka wuxuu leeyahay haddii ninkii maalan uu haysto laba boqoloo dirham oo fidadii ah oo nisaabkii haddii lacagtu ay gaadho zakada qofka laga rabayeyna ah dhowr sanana aanu bixinin waxa laga rabaa un buu leeyahay labadii boqol weli labadii boqol uu hayo halka sane koowaad unbaa laga rabaa macnuhu muxuu yahay markaa hawey macnaheedu dee milkii ile markay laba boqoloo dirham ahayd oo sanadkii koowaad uu bixiyo oo shan dirham boqolkiiba dee waa waa rubulcushri waxa la yidhahdo waa labaiyo badh markaa shantii dirham uu bixiyo maxaa soo hadhay boqol iyo shan iyo sagaashan baa soo hadhay dee nisaab maaha marka marka mar sanad marhood baxsho wax kale meeshii aanay jirno laga jaray shantaa dirham laga jaro boqol shan iyo sagaashan baa soo hadhay marka sannaddii koowaad markuu bixiyo wixii dambe dee waxay noqonaysaa inaan waxba lagu lahayn oo dee nisaab bay noqota nisaabkii baa isdhimay mar hadduu isdhimana dee meeshii waxba dee laga dooni maayo mar hadduu nuqsaamay marka wuxuu yidhi xataa low malaka hadduu milkiyo mi'atay dirhamin laba boqoloo dirham hadduu milkiyo faqad oo keliya walam yuzakiha walxaal lam yuzakiha aanu zakaynin axwaalan sannada aanu zakaynin lazimahu waxaa ku laazimaya shakhsigaas zakaatu zakadii baa ku laazimaysa lisanati اluulaa sanada koowaad faqad oo keli ah macnaha wuxuu ka wadaa mar haddii shantii dirham la bixiyo labadii boqol ways dhimeen boqol iyo shan iyo sagaashan bay noqdeen wakhti kale loo raaci maayo wax kale dee nisaabba ma haysto zakagoys ma haysto walow talifa maaluhu kulluhu bacda alxawli walow talifa hadduu talfoo baaba'o maaluhu maalkiisu hadduu baaba'o kulluhu dhammaantied bacda alxawli xawlka kadib haddii uu baaba'o wa qabla tamakuni intaanu makansan ka horna uu baaba'o min alikhraaji bixin aanu makansan saqadat azakaatu zakadii way ka dhacaysaa zakadii way ka dhacaysaa waayo meesha waxaa jira dee talafna meesha waa yimi wix waa baaba'een oo aafa samaawiya ku dhacday waxa la yidhaha taqsiir iyo gaaminina ma jirto ninkii xawlkii baa soo wareegey markii xawlkii dhammaaday oo wakhtiga dhammaaday buu damcay inuu markaa bixiyo isagoo weli gacan ku dhigin bixintii aan weli maaragtay aanay u suuragelin oo dee xoolihii baad bixiso oo xisaabiso oo miskiinkiisiiso oo miskiinkii inuu waayo baaba dhici karta markaa uu siin lahay dee baaris buu ku jiraa adugu isagoon makansan bixintii ayaa talaf ku dhacdoo dee shan iyo labaatan geelu haysteedoo qaalin baa ku waajibtay markaasaa isdhimadoo dee waxa weeyaan hal baaba hal cunay intii uu markaa rabay inuu wixii uu bixiyo saan makansan dee khalaas marka ka dhacday ee geelii ka dhacya wax kale loo wareegay qaalintii meesha tagtay ya mar haddii aanu isagu dee xaggiisa taqsiir ka yimi ah oo marka hore waxay isku qabtaan oo yidhahdaan imkaanu aladaa yani inuu gudasho waxa la yidhahdo suurowgeed oo inuu markaa makansado waxaan inuu bixiyo ma sharط اlwujuba mise waxa weye waa shar waa sharطu damaan mise waa shar damaan taa macnaheed waxa weye haddii sanadkii dhammaaday ma inuu suuragal ay u noqoto waxa inuu bixiyo ma wujuubkay ku xidhantaho shardi u tahay mise waxa weeyaan mar hadday dhammaatay adugu haddaad doonta yaanay kuu suura gelineen daamin baad halkaas hadal ka jiraa taasi markaa masalada waa isku khilaafsan yihin adugu sida saxiixa waxaa la odhan karaa un qofkaasi mar haddii wakhtigii dhammaaday oo sanadku dhammaaday inuu dedejiyo oo zakadiisi bixiyo ayaa la doonaya bixiyo haddii markaa tacaddi xadgudub iyo gaboodfal iyo waxaas meeshii aanay jirin oo isagoo raba inuu bixiyo wuxuuna aafa samaawiyi ku dhacay lacagtii baa la dhacay xooli baa la dhacay lacag bay ahayd intaan weli bixin baa wibaa bar la dha la dhacay lagu leefay bar la dhameeyey amase maxaan ku dhahdaa dee daad baaba adhig iyo xooli intu soo qaaday meel dooxu deganaado xooliba nag waxa ku dhacay maaragtay duufaan baa qaatay ama beertii oo markaa dee soo gooday oo rabay inuu dee waxeeyabaa waxaa weeyaan waxaa ku dhacay hamada iyo waxbaa helay si kastaba ha ahaatee ninkii haddii markaa aafa samaawiya xoolihiisa ay ku yimaadaan isagana xaggiisa wax taqsiira iyo gaboodfal aanu kala imanin waxa weeye zakadii waa ka dhacdo waxba laguma laha ay waxba laguma laha waaye wuxuu uhi wain talafa bacduhu wain talafa hadduu talfo bacduhu yani maalka barhkii hadduu talfo bixaysu meeloo naqasa u nuqsaamay maalkii can inisaabi nisaabkii uu ka nuqsaamay lazimahu qofkii maaligaha waxaa ku laazimaya biqisطi اlbaaqi inta soo hadhay qaybkeeda zakada baa ku laazimaysa wa saqada waa dhacayaa biqisطi taalifi kii talfay wixii tegay ee lumay ee baaba'ayna qaybkiisi waa dhacaya wuxuu leeyahy halka kan haddii uu maalan xoolihii waxaa lumay barh baa talfay oo sida tusaalaha xagga hoose u dhigay oo kale maalan nin baa wuxuu haystay laba boqoloo dirham buu haystay markaasaa boqol baa baabao dee waaba laga xadayba laba boqoloo dirham waa nisaab sanadkiina waa soo wareegey wuxuu rabay inuu markaa zakadii ka bixiyo boqol baa markaa wakhtigana waa dhammaaday laakiin waxa weeyaan waxaan u suuroobin ma makansan inuu bixiyo taqsiir iyo dayacaad iyo waxaasina ma jiraan waayahay waxaa labadii boqol boqol baa soo hadhay laakiin zakadii xawlku waa dhammaaday oo markuu dhammaaday baa dhacani dhacay wixii lagaa dhacay ama lagaa xaday laakiin gacantiisa maxaa ku soo hadhay boqol baa ku soo hadhay wuxuu markaa leeyahay waxaa ku laazimayaa inta soo hadhay wixii zake kaga aadi lahayd buu bixinaya wixii lumay wixii ku aadi lahaana waxba laguma laha oo labadii boqol nisaabkood nisaab buu ahaayo waxaa ka baxayay khamsa daraahim shan dirhan baa baxaysa haddii boqol meeshii ka dhacday maxaa ku hadhay labaya bar baa ku hadhay oo kaa halkan shaarxu uu qaldayoo wuxuu leeyahay kaana maalu miatayni fatalifa miatun bacda alxawli lazimahu zakaatu lbaaqi wa huwa waaxidu wanisf buu qoray marka waa un qaldan madbiciya laga yaaba waaxid wanisf inkastoo xitaa faydu ilaahi maalikiga qudhiisuna isna yidhi dirham wa rubc iyo waxa yidhi maaragta alla heebad khataabida kutuleyska jirtaa marka waa shan dirham haddii laba boqolna ay ahaayeen laba dirham iyo barhna la baxshay yacni boqolkii ay joogto laba boqol laba dirham iyo barh baa markaa meesha dhacaya laba iyo barhna waa lagu yeelanaya waayo markaa wuxuu yidhi wain wain wain talifa maaluhu wain talifa hadduu talfo maaluhu maalkiisa hadduu talfo kulluhu dhammaantii hadduu talfoo baaba'o aw amase bacduhu barhkii baa baaba'ay bacda alxawli sanadkii kadib ayaa baal maalkii uu dhammaantii baaba'ay ama barh baa baaba'ay watamakuni wa bacda atamakuni markuu makansaday oy u suuro gashay inuu bixiyo kadib baa maalkii kulligii tegey ama barh baa talfay lazimahu waa ku laazimayaa shakhsigii zakaatulbaaqi inta soo hadhay zakadeeda iyo wataalifi intii talfay waa laga rabaa ninkii waxaa weeyaan sanadkii baa dhammaaday zakadii inuu bixiyaa laga doonayey iska warwareegey zakadii baddeeda ma gelinba iyadoo zakadii ay waajibtay suuragalna ay u noqotay inuu iska bixiyo ayaa xoolihii dhammaantoodba waa waa baabi'een aafa samaawiya ku dhacday suunba wax u dhaceenoo waa lu baabi'een ama barh baa baaba'ay markan tii hore waa ka dugan tahayoo dee waxa intaanay baabi'in ka hor mar hadday kuu suuro gashay inaad bixiso zakadii wakhtigiina dhammaaday dayaaca iyo taqsiirku xaggaa uu ka yimi wixii baaba'ay oo dhan zakadeedi waa lagaa rabaa bixi adaa lagaa doonaya haddii barbaaba'o barjoogana barka joogana wixii qaabilkiisa ah bixi wixii kana waa lagaa rabaa ay ila meesha waxaa yimi dayaac iyo taqsiir xaggiisa ah marka zakaduna sideedaba waxa weeyaan waxay noqonaysaa waa ammaanu waa ammaanu qofku waajib baa saaraa waajibkii wakhtigiisi baa galay mar haddii wakhtigiisi galay waxaa laga doonayay inuu hawshii guto ammaanaa saaran ammaanaduna sideedaba waxa weeyaan waxay qofku ku damaano qaadaa waxaa la yidhahdo dayaac haddii ammaan lagu dhiibto oo aad dayacdo daamin baa tahy haddii aadan dayicine si kale waxu dhacaana daamin ma tiid markaa ninkani ammaanadii loo dhiibay si lare uga gudanin waxaa rabay markii ay xilligeeda dhammaaday inuu bixiyo ayay ahayd mar hadduu bixin waayey oo sidii la rabay ula iman waayey isaga ayaa dayaca laga rabaa marka waa daamin wixii lumay oo dhan ba isagaa laga rabaa zakadeedii intay xoolu ahaayeen walow zaala milkuhu walow zaala hadduu zuulo milkuhu yacni shakhsiga milkigiisa hadduu zuulo fi lxawli xawlka gudihiisa hadduu zuulo walow laxdatan walow kaana zawaaluhu laxdatan ba ha ahaada hal ilbiriqsiye uma dabeetana caada uu soo noqdo ilaa milkihi milkigiisa uu soo noqdo fi lxawli xawlka gudihiisa aw amase lam yacud aanu soo noqon ee sidii kaga maqnaaday xoolihii kaga wareegeen aw amase maata uu dhinto fii ahnaa'i alxawli sanadka gudihiisa uu dhinto saqadat izakaatu zakadii way dhacday oo dee wax zakaa laguma laha xoolaha kan qofku waa inuu dee milkigiisii ay taam yihiin oo haddii ninkii maalan shan geelu haystay oo xawlka bilowgii sanadkana waa haystay markaa sanadka gudihiisa ay ka wareegeenba xoolihiiba oo si un baa maaragtay xoolihii markaa u baxshay isagoo aan markaa uga jeedinniyo maaragtay dee zakada iska wareejiyo si kale hadhow kugu soo noqoto haddii xoolihii ay ka milki wareegaan oo aanay ku soo noqon amase wakhti dambe ay ku soo noqdaan iyagoo milki wareegay amase uu dhinto xawlka gudihiisa zakada zakadaas way dhacday oo macnaha waxaa la leeyahay milki wakhtigii xilligii dhacday oo haddii uu markaa ku soo noqdeenna xawl cusub baa u bilaabanaya oo mar dambe dee xoolahan milkii xawl cusub iyo sanad cusub baa bilowday haddii uu dhintay xawlkiisi miyuu ku dhisayaa mise waxa weeyaan mar hadday hadda isaga milkigiisa soo galeen markaay ku soo wareegeen bay kow u taadoo uu milkiyo markaasaa sanadkii loo tirinaya halkaasaa khilaaf ku jira marka shaaficiyada qudheedu laba qowl baa masalada ku jira oo qowlkii qadiimkaa imaamu shaafici wuxuu leeyahay waxaa lagu biraynayaa cidduu dhaxlay xawlkeedii baa lagu binaynaya lagu dhisaya oo sida martalan uu milkiyaba xaqu shufcadii iyo maaragtay raddun bilcaayb iyo ila qofkii maalkii shufcada uu ku lahaa ee gurigii maalan guri kale ku qabsanayo xaqii shufcada waa leeya kan wax dhaxlay oo aabiyuu ka dhaxlay xooluu ka dhaxlay maalan shaygii iibka ku maqnaayee ceeb lagu soo ceshay waxaa weeye xaqeedii wuu yeelanaya suu kuwaaba u yeelan karo oo xukun hore u dhacay loo haleeshiin karo ayaa tana loogu dul dhisayaa bay leeyihiinoo waxa weeye waa in loo tiriyaa xawlkii hore u socday uun halkii laga sii ambaqaadaa laakiin qowlka xoogga badan ee qowluljadiidku wuxuu leeyahay waa waxa weeyaan waa milki xoolahan waxaa shardi ahaa in qofkani milki uu milkiyo sano kaamilana milkigiisa ay yihiin marka milkigaasa asal ah milkigiina maydkii waa zuulo tegii ninkaas dhimay xoolihiina qaharan waa milki qahriya baa layaha dhaxalkuba laga wareego qasab bay kaga wareegeen isagu teg marka ha loo tiriyo oo markaa xawl cusub ha loo bilaabo saasay ku socota waayo wuxuu uhi wayabtadi'u almushtari waalwaarisu alxawla wayabtadi'u wuu bilaabaa almushtari qofkii xoolaha iibsaday iyo walwaarisu kii dhaxlaybaa alxawla xawlka ayay bilaabaan sanadka min xiini milki lmaali maalka markii ay milkiyeen wakhtigaasay bilowdaan qof baa xoolo soo iibsaday xoolahaad soo iibsatay ee gacantaada soo galay dee markaasay ku noqonayaan ee waxaa la yidhaahdo ee xawlkoodu koy kuu yihiin oo aad la soo wareegtay ama waxa weeyaan maalan wuu dhaxlay dee markaa uu dhaxlay oo xoolii ku soo wareegeen bay milkigiisa noqdeen awal hore nin kalaa lahaa oo shaqo kuma lahayn marka uu la wareegay baa marka ay noqonaysaa in loo tiriyo oo sanadkii looga bilaabo laakiine low azaala hadduu zuuliyo milkahu milkigiisii hadduu zuuliyo fi lxawli xawlka ay fii afnaa'i alxawl sanadka gudihiisa hadduu milkigiis ka zuuliyo firaaran carar daraaddeed uu zuuliyo min azakaati zaka uu ka cararayo fa innahu firaarkaa yukrahu waa la kahdaa wala asaxu sida asaxaana annahu xaraamun xaraam weeye wayasixu wa ansaxa albaycu baycina waa ansaxa culey ninkii sanadka gudihiisa markay lix bilood tagtay ama toddoba bilood tagtay ama siddeed bilood tagtay ayuu is yidhi alla ila zakadii waa kuu soo dhowdahaye maad ka farxalatidba markaasuu xoolihii buu yaani maaragtay ama waa iibshay si un buu galay arrintaas marka waa makruuh ka cararkaa zaka ka cararaysa darteed waxaan u samaynayso sadan xoola u bixin arrintaasi karaaha weeye sida raajixana wuxuu leeyahy asxa waaba xaaraan waa xaaraan waayo wuxuu u taxaayulayaa qofkii shay waajib ah oo ilaahay subxaanah wa tacaala saaray ayuu u taxaayulaya beecaasi ma ansaxaya mise ansixi maayo nisaabkii uu iibiyey fii asnaa'i alxawl waa ansaxaya bay leeyihin sababtoo addee zakadii weli ma waajibin sanadka gudihiisaba way lagu jiraa niyadiisana ku dembaaba uu sameeyey laakiin waxa weeyaan weli hadda wujuubkii ma dhicinoo ma sugnaaninoo sanadkii ma soo wareegin saa darteed buu yihi waa yasuxu lbaycu baycu waa ansaxaya marka walow baaca hadduu iibiyo shaygii maalkii bacda alxawli sanadka dabadiisa xawlkii kadib hadduu iibiyo wa qabla alikhraaji intaanu bixin ka hor u iibiyo baطla waa buray beyci fii qadri الzakaati zakada qadarkeeda intii la bixin lahaa ayaa burtay wasaxa waa ansaxay beeci fi lbaaqi inta soo hadhayna waa ansaxay macnaa waxa way ninkii masalan laba boqol oo dirham ayuu haystay oo nisaabkii ah sanadkii waa dhammaaday maxaan ku dhahdaa ama dee waxaad ka tidhahdaa maalan waxaad tidhahdaa maalan shan geela ayuu haystay ama afartan ariyaba ka soo qaada afartan ariyuuba haystay afartii ariga ahayd markii sanad ku dhammaaday maxaa laga doonayey neef adhiga soo maaha neef adhigaa laga raba inuu bixiyo markii sanadkii dhammaaday oo zakadii laga doonayey buu afartankiiba xaraashay afartankiiba waa xaraashay maxaaba aniga neef lay weydiinba marka wuxuu leeyahay waxaa burayaa zakada qadarkeedii waa buraysaado ilayn milki ma lehe waa milkulkhayr sideeda beeca maxaa loo shardinaya waxaad iibinaysaa inaad leedahay soo maaha waxaad leedahay waad xoolahaaga baad iibinaysaa sagaal iyo soddon baa ku ansaxay neef baan ka ansaxay baa la leeyahy neefkaa beeciisu ma bannaana waayo neef aadan lahayn baad iibisay haddaba inay dadku xoolaha leeyihin bay ismoodayaan shaqa kuma leh marka neefkaas qofkii uma ansixin beeciisii laakiin intii kale waa u ansaxaysaa buu leeyahy oo de waxaa laga soo qaadaya un shurko dad xoolo wadalahoo xoolo ka dhexeeyaan oo ninkii isagaan xoolihiisa raalli kaalayn inaad iibiso yaa ninka xoolihiisa ku ken jireen bad xoolihiisa faasaxday war xoolaha yaa kuu dira inaad faasaxdo soo kuu qabsan maayo macnahaasoo kale mesha ka socda baabu sadaqati almawaashi mawaashi waa jamcu maashiya waxa socda dhulka korkiisa ku socdaa maashiya la yidhahda laakiin waxaa looga qasday halkan nicmoolayda mawaashida maxaan ku dhahay sadaqadooda iyo zakadooda waa geeli iyo adhigi iyo lo'dii laa tajibu zakaatu zakadii waajibi mayso ilaa fi libili geeli iyo walbaqar iyo walqanami mooyaane saddexdaa mooyaane wax kale kuma waajibto wixii maaragtay dee xayawaan ee la cuno ee hilibkoodu bannaan yahay saddexdaasu baa la iibsanaya la la la zakaynaya famataa malaka minhaa famataa malaka wakhtiga markuu milkiyo qofku minhaa min alibili xaaluu ka mid yahay nisaaba nisaab uu milkiyo xawlan yacni sanad buuraha uu milkiyo sanadkaasoo kaamilan dhammaystiran oo wa asaamahu uu daajiyo daaq geeyo kula alxawli sanadka kulligiina uu markaa daajiyo oo markaa daaq geeyo lazimathu zakaatu zakadii ayaa ku laazimaysa zakadii ayaa ku laasimaysa waxaa weeyaan xoolihii geel iyo adh iyo lo baa laga rabaa zako qofku markaa hadduu nisaab milkiyo nisaab markuu milkiyo isagaa ku wada sheegi doona uu soo socda dhammaan geelu muxuu yahay nisaabkiisu loodu maxay tahay adhigu muxuu yahay isagaa ku sheegi doona hadduu qofkii markaa nisaab milkiyo nisaabku waa qadarka sakagoyska ku noqonaya xooluu yahay isla markaana xawlan uu milkiyo oo macnaha sanadu ka soo wareey walaa zakaata fii maalin xataa yaxuula calayhi alxawl baynu soo marray maal markaa zaka kuma waajib ilaa xawl ka soo wareego waa wixii markaa xawlka lahaa qaaraan xawl lahayn baa jire halkan waa saama uu ku yidhina min saamat ilmaashiyatu ay racat baa loo jeedaaye oo markaa uu daajiyo oo wa fii sadaqati alghanami fii saa'imatiha idaa kaanat arbaciina ilaa cishriina wa mi'a shaatun waa kii xadiidku ahaa bukhaari ku sugan adhiga kiisa daaqtaga haddii afartan uu gaadho ilaa boqol iyo labaatan laga gaadho neef adhigaa baxaya marka rasulku yihi salawatu ullahi wasalaamu calayh waayo marka wixii ka baxayay aan saa'imadahayn isaga kuu sheegaya kullal xawl buu ku jeedaaye haddayna xawlkao dhan wada daaqayni hadal baa ku jira oo dee calfintii waa kuu soo wada marka waynay tahay xoolahaas waa in nisaab yihiin waa in xawl ka soo wareegay waa in xoolo foofa ay yihiin intaasna waa shuruudi ilaa an takuuna inay tahay mooyaane maashiyatuhu maashiyadiisu inay tahay caamilatan mid shaqaysa midla an takuuna waba inay tahay mucaddatan mid la diyaariyey lilxiraasati yacni falitaan bee lagu fala loo diyaariyey aw amase alxamli rarasho loo diyaariyey ama linadxi ba dheh biyaynay soo ikhraajiso oo ceelka biyo ka soo saarto in wax lagu dhaamiyo xadhka iyo waxbaa lagu xidhaa dibiga ama maxaan ku dhahdaa awrka kaasaa biyaha laga soo saara uu soo shaqeeyo ay ama dee waaba awrkaa dhaaminaya oo lagu soo dhaamiyo wixii noocaas ah hadday caamilo tahay oo ay shaqaynayso laysa fi lbaqari alcawaamili sadaqatun baa xadiidkii abi daawud fi saxiix abi daawud ku sugan yahay yacni looda shaqaysa zake laguma laha looda shaqaysa oo dibidii ku shaqaysanayey ee beerta lagu falayey ama awrkii lagu dhaansanayey ama rariga rariga ah ee la rararayey reer ku guurayey reerkaa ku guura ama dee waa la dhaansadaa wixii noocaas lagu tirin maayo zakada oo iyaga zake lagama rabo oo waa kuwa caamilaa la yidhaahdaa ama beer baa loo diyaariyey ama rar baa loo diyariy wixii noocaas o dhan falaa zakaat fiiha buuli ilaa an takuuna inay tahay mooyaane maashiyatuhu maashiyadiisii caamilatan mid shaqaysa isla an takuuna waaba inay tahay mucaddatan mid la diyaariyey lixiraasati ee beero falitaanka loo diyaariyey oo beeraha lagu falaa aw amase alxamli rar ayaa loo diyaariyo waa gaadiid oo reerkaa lagu raraa awrkaa waa lagu dhaamiyaa falaa zakaata fiiha wax zakaa laguma laha ay imaam maalik mooyaane aimada intooda kao dhami isku waafaqsay imaam kalaya imaam maalik ba isaga waxoogaa wاlmuraadu biاlisaamati an tarcaa min alkara'i اlmubaax wmuraadka bilisaamati looga jeedo yani daaqtaga looga jeedo an tarca inay daaqdo weeye min alkara'i baadki waa inay daaqdo kara'i almubaax yani bannaanaa oo aan cid lahayn marka uu ku leeyahay markaa maaragtay saa'imo ay tahay waxaa looga jeedaa waa xoolaha daaq tegaya oo xoola meel aan mubaax ahoo dadkao dhan dee marka ay daaqi karaan oon qof milkigiisa hayn loo sii deynayo daaqaya kuwaas baa looga jeedaa kuwaas baa looga jeedaa ee falow carafahaa hadduu calfiyo zamaanan zaman uu calfiyo wax siiyo zamankaasoo laa taciishu aanay noolaanaynin duunahu duuna alcalf yacni calafkaa la'aantii aanay noolaanaynin low tarakat hadday ka tagto alakla cunna hadday ka tagto saqadat izakaatu zakadii way dhacday wuxuu leeyahy marka haddii ee haddii la calfiyo oo cawska iyo baadka loosoo loo soo iibiyo oo xoolaha macruufada wax la siinayo zaman baa la calfiyaa aanay maaragtay calafka la'aantii noolaan karaynin oo hadday doonto waa bay daaqi tagtaa marna waa la sii daaya laakiin muddaa la siiyaado haddii aan calaf kala siin ay baktiyayso le waxaa dhici karta waxoogaa in subaxiin la yar siiyo haddana inta badan la sii daayo ama guriga wax laga sii siiyo laakiin inta badan ay daaq tagto taasi dhibaato male hadday inta badan daaqa ku nooshahay ay marka waxaa weeyaan zamankaas ayna la'aantii daaqaa lagu calfiyey la siiyey iibkaa la'aantii aanay noolaan karaynin sakadii markaa way dhacday sakadii way dhacday wain kaana aqalla wain kaana hadduu yahay calafkaas lagu calfinayaa aqalla mid yani zamankaa ka yar zamankaa la'aantii aanay noolaanaynin falaa yu'air waxba saamayn maayo yani zamankaa la soo sheegay waxba markaa saamayn kuma laha aduu dabdiga way isku khilaafsan yihin fuqahadu markay intee maaragtay haddiibay sanadka barhkiiba haddii ay daaq tagto maaa iyo ka badanba waxay leeyihiin maxaan ku dhahdaa waxaa weeye khalaas oy dee foof tegayso zakadii baa lagu yeelanayaa ay qaar badan leeyihiin marka dabdigeeda waa laisku yardi khilaafsan yahay laakiin waxaa la odhan karaa xoolahaasu la odhan karo xoola daaqtiga xoola la daajiyo weeye waa curfiga iska noqon kartaa curfiga oo xoolahaasi xoola daaqtiga inay yihiin iyo xoola maala magaalooyinka qaar la iska haysto oo intaa wax loo iibinayo kharashun ku baxayo iyo xoola subaxii tuulooyin joogo oo haddii la doono waxoogaaga marba soo harhadha raashinka guriga la iska daadaadiyo wax laakiin la kaxaynayo la daaqgeynayo farqi baa udhexeeya curfiga markaa lagu fahmaya ay billahi tawfiq saxaabati والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وأول نصاب الإبل خمس فتجب فيها شاة من غنم البلد وأول نصاب الإبل جيل نصاب كيسا ka u horreeya waxa weeye khamsun shan weeye fatajib way waajibaysaa fiihaa yacni shantaa waxaa ku waajibaya shaatun shan ayaa waajibaysa oo min ghanami albaladi beledka qofkan sakada bixinaya uu joogo adhgiisii ah wuxuu halkan ka hadlaya marka nisaabkii geela uu inoo soo sheegay dee zakadu inay saddexdaa xoolo ku waajibaysa geela iyo adhiga iyo looda geeli buu markaa ku bilaabay nisaab waxaa la yidhaahdaa waa inta xooluhu ay ku saka gooyaan oo markay intaa gaadhaan baa sake lagu yeelanaya nisaab taas baa la yidhaahdaa marka nisaabka u horeeya oo geela markuu gaadho la odhanayo zake ayaa laga doonaya waa shan halaad weeye shan geela weeye waa shan geela waana arrintaa ijmaac baa u daliila oo rasuulkuna salawaatu ullahi wasalaamu calayhi xadiiku waxay ku hadlaysa fii maa duuna khamsa dawdin min alibili sadaqa yani shan geela wax ka yar zake laguma lahaa xadiidka kale bukhaari anas uu warinayey oo kitaabkii uu kusoo diray abubakr sidiq radia allahu canhu fi saxi bukhaari ku sugnaa waman lam yakun macahu ilaa arbacun falaysa fiiha sadaqat ila an yashaءa rabuha qofka haysta afar mooyaane wax kale aan haysan oo geela waxba zake laguma laha inuu ninkii saaxi lahaa uu isagu doono inuu wax bixiyo mooyaane faإida balaqat hamsa min alibili fafiiha shaatun haddiise geel uu shan gaadho waxa weeyaan waxaa laga bixinaya neef adhi a laga bixinaya weliba wuxuu yidhi waa min hanami اlbaladi beledkaa qofka zakada bixinaya adhigiisa ayaa laga bixinaya waxay u bannaanaan kartaa haddii beledkaa beled aan ahayn adhigiisa la bixinayo waa markuu ama isaga la mid yahay oo la qiimo yahay ama isagu ka qiimo sarreeya waa lagu bixin karaa bay leeyihin beledka kale adhigiisa haddii uu la qiimo yahay amase uu ka qiimo badan yahay oo kale wa hiya jadacatun min adda'ni wa hiya iyadu neefkaa shaatadaasina jadacatun jadaca weeye oo min adda'ni idihii ka mid ah wa hiya jadacaduna maa ay alatii tii weeyaan laha ay u sugnaatay sanatun sanade ay u sugnaatay aw amase haniyatun haniye weeye oo min almacizi yacni riyihii ka mid a wa hiya haniyaduna maa alatii tii weeyaan laha ay u sugnaatay sanataani laba sannadood wuxuu kuu sheegaya markaa shantii geel ahaa neefka adhiga laga bixinayo muxuu yahay neefka adhiga laga bixinayaa ama waa jadacatun min adda'ni ama waa haniyatun min almuczi oo ama waa sabeen yacni hal sano jirtay hal sano jirtay bay noqonaysaa ama waa ceesaan laba sannadood jirta marka xagga riyaha loo kaco xagga riyaha ama waynay laba jir tahay xagga idaha haddii la qabtana waynay ahaataa maxay hal sana miday jirta waynay noqotaa waayahay wuxuu yidhi wahiya iyadu jadacatun weeye oo min adda'ni yacni idihii ka mid ah wahiya jadacaduna hiya maa alatii tii weeyaan laha sanatun sanad ay u sugan tahay aw amase haniyatun haniye weeyaan oo min almaczi ka mida riyihii ka mid a wahiya haniyadiina maa alatii tii weeyaan laha ay u sugnaatay sanataani laba sannadood ay u sugnaatay oo laba jir ah sanadna waa dhamaystiranad labadna waa ku jirta wayujzi'u addakaru walow kaanat alibilu inaathan wayujzi'u wuu gudaa addakaru labkii waa gudaa walow kaanat alibilu geelu haba ahaado inaathan dhadigba ha ahaado wax awrihi aanay ku jirinne yacni neefkan la bixinaya adhiga ahi ama jadacun min addaani buu noqdaa ama maxaan ku dhahay haniyun min almicz oo yacni wan hal sano jir ah ama maaragtay orgi laba sano jiroo sanadna dhammaysanaya dambana ku guda jira waxa weeye waa ka gudaysaa waa laga bixinaya iyada khilaaf baa ku jira laakiin inay bannaan tahay baa markaa loo badan yahay geelaas markaa noocu doonaba ha ahaado geelu ama ha ahaado mid isku jira oo dhadig iyo maaragtay laboodiba isugu jira ama ha ahaadoba dhadig midhan ha ahaado shantii neef neefkaa laga bixinayaa wuxuu noqon karaa maxaanku dhahdaa wan buu noqon karaa oo gujir ah ama wuxuu noqon karaa maxaanku dhahay orgi maaragtay laba jir ayuu noqon karaa way bannaan tahay lakiin asalku waxaa weeye dhadiga in lagu bixiyo wa fii cashrin shaataani wa fii cashrin yacni tobankii geelaha waxaa ku sugan shaataani laba neef oo adhiya haddii toban geelu yahay waa waa laba neef shan hadduu yahayna waa hal neef baynu dhihi neefku wuxuu yahayna waad ogaatay وفي خمسة عشر شنية تبنكي جيلنا ثلاث شياه صدح نيفوي صدح نيف أريع يلا بحني وفي عشرين لباتنكي نيفنا جيل هانا وحاكوسغا أربع شيات أربع شياه باكوسغا أفر نيف باكوسغا أريع فإن أخرج هدو بحيوه عن عشرين labaatankii geelaha hadduu ka bixiyo iyo famaaduunaha wixii ka sokeeyeyba baciiran tulud hadduu ka bixiyo baciirkaasoo yujziu can hamsin wacishriin shan iyo labaatan yani ka gudo oo dee bintumakhaadkii ah qubila waa la aqbalaa minhu ay mukhrajka kaa la baxshay ee madkuurka ah waxaa weeye waa la aqbalaa halkan wuxuu ka hadlayaa haddii aynu ogaanay in maaragtay ilaa shan iyo labaatan laga gaadho waxa ka horreeya ay yihiin ay adhi yihiin oo maalan shantii geelahaa waa hal neef shantaas halkaa neef wuxuu soconayaa ilaa sagaalka oo awqaas baa la yidhaha awqaas wixii labada udhaxeeya labada farad waxaa udhaxeeya awqaas baa la yidhaha waxba lagama rabo shantii buu ku waajibay ilaa sagaal neef shan buu haystaa lix buu haystaa toddoba buu haystaa siddeed buu haystaa sagaal buu haystaa ilaa sagaal neef markuu haysto neefkun baa taagan toban marka la gaadhaa labadii neef ee adhigaa la galay labada neefna waxay soconayaan ilaa afar iyo tobanka shan iyo toban haddii la gaadho maxaa la galay yaa saddex baa la galay saddexdaasna waxay soconayaan ilaa maxay ilaa sagaal iyo tobanka labaatan haddii la gaadho maxaa la galay neefkii afraad neefka afraadna waqaskiisu waxa weeyaan ilaa afar iyo labaatanka marka wuxuu leeyahay halka kan haddii uu markaa u labaatankii oo dee iyo wixii raacaya awqaastiisa ahaa oo cishan labatan un ka yare iyo waxa ka hooseeya oo ilaa dee shantii iyo hoos aad u dhaadhacdo haddii uu neefkii shan iyo labaatanka lagaga bixin jiray oo bintu makhaad inahoya uray oo qaalin maaragtay sanad dhammaysatay sanayd labaada gashay hadduu meeshii adhigaba neefka tullada iskaga bixiyo way bannaan waa laga aqbalayaa buuhi khilaaf baase ku jiro oo a'immada qaarkood imaam axmed iyo maalik iyo daahiriyada iyo waxay leeyihiin lagu bixin maayo waayo shan iyo labaatanka geela unbaa tuud la bixin jiray laakiin adhigu isagu meesha adhiha adhun baa laga rabaa wa fii maa duunaha alghanamu fii kulli khamsin shaatun wixii shan iyo labaatan ka yar waa adhi baa layidhi shantii walbana neef baa la bixinayaa baa layidhi marka haddii nasku caynka ahaa in meel kale loo guura maaha laakiin jumhuurtu say u badan yihin culimadu sida shaaficiyada iyo kayrkood ba ay qabaan waxa weeyaan wixii shan iyo labaatan geela ka yar haddii uu tuluddii zakadu shan iyo labaatan kaga baxaysay ama ka sii weynba way bannaanta in lagu bixiyo waayo hadday shan iyo labaatan geel noqotay wixii ka yarna waa min baabi awlaa min baabi awlaa dee tuluddaa ka qaalisana maxaan ku neefafka adhiga shareecaduna laa tufariqu bayna almutamaahilayn laba mutamaaileen oo isku mid ama kala farqiso oo haddiiba shan iyo labaatankii la yidhi waa tulud keliya ay noqotay dee waxa weye wixii ka sii yarna waxay noqonaysaa inay maaratay wax isku mid ay noqonayaanoo inay ka sii awlaysan tahay inay inay bannaanaanayso midda kale riditaanka laga riday geela oo shan iyo labaatan wixii ka yar adhi la yidhi taasi waxa weeyaan waa rifqan bilmaalik qofkan baa loo turayaa oo loo naxariisanayaa waxoogaagiisu ay yar yihiin in geel laga qaado baa la diidaya lakiin hadduu isagu ku tabarrucayo o bixinayo waxaa weeye meeshu ceebayn maayo waa uun turid loo turae dee waa laga aqbalaya qowlkaasaa markaa saxiixa jumhuurtu ay qabto oo in shan iyo labaatan wax ka yar hadduuba dee ninkii iska bixiyo tulid geela inay ka baxayso waxay la tahay soomaalidu taa shaqa kuma lehe waa laga saar marka geela gaadhay baa ka seexdaane inta ka horraysa neefneefka waa la iska wadaa lakiin mar hadduu geel gaadho waxaad mooddaa inay yahay markaa maca salaama noo dhammaatay sheekadaas dad badan baa saas waay wuxuu yidhi wa fii khamsin waishriina shan iyo labaatankii geelaha waxaa ku sugan bintu makhaadin bintu makhaad baa ku sugan inahooya uuray ayaa la bixinaya wahiya iyaduna allatii tii weeyaan laha ay u sugnaatay sanatun sanad ay u sugnaatay oo wadakhalad gashay fi haaniyati sanadii labaadna guda gashay geeli hadduu shan iyo labaatan gaadho waxaa laga rabaa qaarin la yahaa bintu makhaad oo waxaa weeyaan dee waa bintu makhaad waxaa loo yidhi makhaadku waa dee waa waa uurke waa hal markaa dee qaarin hooyadeed ay markaa rimay tahay weeye hal sanay dhammaysatay sanadii labaadna waxa weeye way ku guda jirtaa sanadka loo jeedaana maaha guga iyo waxaan soomaalida ay sheegtay gugu mararka qaarkood biluhu ma dhammaystirnaane waa labayo toban bilood un baa loo jeedaa labayo toban bilood inay dhammaatay bishii saddexiyo tobnaad ama afariyo tobnaad ama shaniyo tobnaad ay ku guda jirto sanadii labaad markaa ku guda jirtaa taas ayaa bintu makhaad la yidhahdaa waayahay wuxuu yidhi fain lam yakun haddaanu ahayn fii ibilihi geelis haddaanu ku sugnayn bintu makhaadin inahooya uuray haddaanay geelisa ku sugnayn qaalintaaynu soo sheegnay oo mase kaanad wayba ahaatee walaakin hiya iyadu maciibatun weeye way ceebaysan tahay qubila waa la aqbalayaa minhu xaggiisa kii sakada bixinayey ibnu labuunin baa laga aqbalayaa dakaran dakar ah aw amase khuntaa labeeb ah wa huwa ibnu labuunkuna maa aladii kii weeyaan lahu u sugan yahay sanataani laba sannadood ay u sugan tahay oo wadakhala galay fi aaliati sanadii maxaan ku dhahay saddexaad galay wuxuu leeyahay haddii maalan bintu makhaadkii baanu haynba ma hayo laakiin amase waaba hayaaye laakiin waa mid ceebaysan ama iska jiran oo bogto oo si ahoo adigu aan sakadii ku bixi karaynin ninkaa waxaa laga aqbalayaa ibnu labuun ibnu labuun waa qaalin isagu saddex jiroo laba sanaa dhammaystay sanadii saddexaadna ku guda jira ayaa laga aqbalaya waa meesha keliya ee geela sakadiisu ay ka bannaan tahay in lab lagu bixiyo geeloo dhanba geela waxaa lagu bixinaya waxa weeyaan waa dhadigun baa lagu bixiyaa masaladaas oo marka geelu shan iyo labaatan yahay ilaa shan iyo soddon laga gaadho intaa markuu ninku haysto geeliisiina uu ka waayay bintu makhaad oo qaalintii laba jirka ahayd ee sanad dhammaystay sanadii labaadna gashay uu ka waayey laakiin ratigaas qaalinkaas uu ku jiro maxaanku dhahdaa saddex jirka ah oo labana dhammaystay sanadii salaadna ku jiro wuu bixinayaa isagoon waxna ku kabayn waxna qaadnayn buu bixiyaa naskuna caynkaasu ku yimi oo xadiidkii baa wuxuu aha rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu calayhi fain lam yakun cindahu bintu makhaadin fain lam yakun cindahu bintu makhaadin calaa wajhiha wa cindahu bnu labuunin fainahu yuqbalu minhu walaysa macahu shayun haddii qaalintii laba jirkaydu waayey laakiin uu qaalinkaa hayo ibnu labuunka la yidhaahdo waa laga aqbalayaa wax kaloo la socdaana ma jiraan marka taas ayuu halkaa ku daray oo kuu sheegay waaya walow malaka hadduu milkiye buu yidhi binta makhaadin yacni inahooya uu rey hadduu milkiyo taasoo kariimatan mid goor ah oo shilis lam yukallaf lagu kallifi maayo ikhraajaha taa gooshaa inuu bixiyo laakiin ee laysa lahu uma sugnaanin alcuduulu ka iilasho canha iyada uu ka iisho ila bni labuunin inahooya caanalay u iishaa ma bannaana fayalzamuhu markaa waxaa ku laasimaya shakhsiga ah taxsiinu binti makhaadin binti makhaad qaalintii laba jirkahayd inuu taxsiiliyo oo la yimaado aw amase yasmaxu uu oggolaado bilkariimati tii gooshayda u oggolaado in shaaa hadduu doono wuxuu halkan leeyahay haddii uu maalan geeliisaba iska yar weyd ahoo laakiin qaalin tii sakada ku baxaysay oo aad u shilis baa ku jirta oo qiimo badan geeliis kale iska weydweyd caatacata ah wax kalena taa unbuu hayaa lagu kalifi maayo illa walow taa bixi laodhan maayo oo dee xadiidka waxaa waiyaakum wa karaa'ima amwaalihim yacani iska jira inaad xoolahooda nooca u fiican ka qaadin hasha ishu qabanaysa ugu fiican geela in laga qaada maa dhexdhexaad baa lagu ilaalinaya mid xunna la qaadi maayo mid maaragtay ugu fiicanna la qaadi maayo waa dhexdhexaad baa sakada lagu ilaaliya marka taa waxba lagu kalifi maaye isaguna markaa odhan maayo alla ilaahay mar aan taan ka tago oo qaalinka aan bixiyo odhan maayo laakiin waxaa la leeyahay mar haddii adugu dee qaalintan way fiican tahay haddii aadan bixinaynin haye soo raadi maxaan ku dhahdaa qaalintan oo kale dudan uu soo iibsanaya qaalin bintu makhaad ah oo aan tan ahayn oo dee geel kaleba ku jirta ayuu iska soo iibsanayaa bixinaya way bannaan tahay amase tiisa nafteeduu bixinaya marka waxaa weeye dee la kallifi maayo khasab la odhan maayo tan ku keen qaalintan ku jirta un keen la odhan maaye macnaha waxa weye khiyaarka isagaa leh kana guuri maayo oo de way joogtaa oo tii geela ku waajibta way joogtaa ka guuri maayo oo xoolo kale loo guuri maayo laakiin tan cid ka qaadi maysa qaalintu uun laga rabay shareecadu ka rabtay ha keeno ama muquunaha loo siiyo ama maxaan kula dib u kuran yahay soo iibsaday taa keen baa laleeyahay aday ku taalla meesha ka gelayso ahay waa intaas u jeeda wuxuu yidhi walow malaka hadduu milkiyo binta makhaadin hadduu milkiyo taasoo kariimatan wanaagsan oo macnaa shiriis baa loo jeeda gool ah lam yukallaf la kalifi maayo ikhraajaha bixinteeda lagu kalifi maayo oo xoog yani qasab laga keen loodhan maayo laakine laysa lahu uma sugnaan alcuduulu iilasho canhaa xaggeeda uu ka iisho oo ka leexdo ilaa bni labuunin uu iisho yani ratiga aynu nidhi wuu bannaayay qaalinkii ee fayalzamhu markaa waxaa laazim ku noqonaya taxsiilu binti makhaadin inahooya uu ray inuu xasiliyo oo keeno ayaa laga doonaya aw amase yasmaxu u oggolaado bilkariimati tii goosha ahayd ee shishlayd u oggolaado in shaaa hadduu doono saa khiyaar kale waayo markaa bintimakhaadku waxa weeyaan waqsigeedu awqaasta waxa layaha udhexeeya ay ku socon kartaa waa shan iyo labaatan ilaa shan iyo soddon weeye ilaa shan iyo soddon intaas buu qaalintaa laba jirka ah sanada dhammaysanadi labaanta ku jirta uu bixinaya wa fii sittin wa halaaiina lix iyo soddonkii geel aha waxaa ku sugan bintu labuunin inahooya caanalay ayaa ku sugan oo laga doonaya oo bintu labuun waa taa dee dhammaysatay maxaanku idhaahdaa laba sannadoodna dhammaysatay sannadii saddexaadna ku jirta ayaa bintulabuun la yidhahdaa waa qaalin saddex jir ah saddex jir baynu idhaahnaa waa un marday sanadii saddexaad ku jirto waa saddex jir ama saddex jir gale saasoo kale marka lix iyo soddon haddii geelu gaadhay ilaa shan iyo afartan ilaa shan iyo afartan bay qaalintaas kula socotaa qaalin saddex jira bintulabuun baa la yidhahdaa inahooya caanali hooyadeed baa marka waxa weeye tii labaad inay dhashay oo ama isidaama haddaba ay dhashay yaa markaa dee laga la filaya laga rajo qaba da'dii labaad wa fii sittin wa arbaciina xiqatun wa fii sittin wa arbaciina lix iyo afartanna waxaa ku sugan xiqatun xiqa ayaa ku sugan wahiya iyadu xiqadu allatii tii weeyaan lahaa alaau siniina saddex sannadood ay u sugnaatay wa dakhalad gashay fi araabicati sanadii afraadna gashay waa qaalin afar jira weeyaan qaalin afar jira ayaa xiqa la yidhahdaa oo xadiidkuna taruuqatuljamal uu ku magacaabay xiqa waxaa loo yidhi waxa weeye waa awrqaad weeye oo abaahigal ah marka taas ayaa waxaa la yidhahdaa xiqa la yidhahdaa